بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaawe waa tafsiirka qur'aanka kariimka ah suuratu lmu'minuun bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan suuradda ku bilaabaynaa allihii arraxmaani naxariista caam naxariistay allihii arraxiimi naxariista khaas naxariistay qad xaqiiqee aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna mu'miniintii baa liibaantay waa halkaa almu'minuuna weeye meesha aayadda looga suuradda ay magaca ka qaadatay qad xaqiiqee aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna mu'miniin mu'miniin yaa a marka waxaa weeye waxaan arki doonaa almu'minuuna iyo markii lagu daro toban sifo ayuu ilaahay meeshan ku wasfiyey qur'aankuna waa sidaa waa meesha uu nabigeenna cabiray oo shucabuliimaan la yidhaahdo oo ilaa waxaa weeye lix ama toddoba meelood ayuu qur'aanka shucabuliimaan ayuu inoo sheegayaa oo ay suuratulbaqara kaga soo bilaabatay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmagribi walaakina albira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri ay aayadahaasoo dhan oo waxaa ka mid a haddana suuratu tawba altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna ayaa ka mid ah tanna waa ka mid hadda marka oo kaleeto waxaa weeye mu'miniin ayaa liibaantay ayuu yidhi qad waxaa weye lita'kiidi wataxqiiqi waxaa xaqiiqo ah waxaa liibaanay waxaa weye iimaanka iyo camalka saalixa daraaddii waxaa ku liibaanay waxaa weeye almu'minuun mu'miniintii baa ilaahay marka subxaana wa tacaala ayuu noo tirinayaa aladiina kuwii weeye mu'miniinta hum iyagu fii salaatihim salaadooda khaashicuuna ku khushuuco marka waxaa weeye kuwaa khushuucayo salafu saalixayna cajaa'ib badan ayaa laga soo sheegay waxaad ogtihiin haddii alla kuu roon yahay in muxuu ahay nin waardiye loo diray oo la yidhi muxuu ahay na waardiye oo isagoo tukanayo oo waardiyahayo uu leeb lagu soo ganay cadowgii oo uu intaas salaaddii iska wato oo dhiiggana uu kadaada ka daadanayo ninkii kale markuu toosay uu yidhi waa maxaad iigu sheegi weyday markaasuu yidhi waxaan diidayey inaan qur'aanka gooyo ayaan diidayey waxaa jira kuwa muxuuha cudurro ku dhaceen oo la yidhi lugta ha laga gooyo markaana wax suuxiya lama haynin oo yidhi waxaa weeyaan markii aan salaada galo ha la iga gooyo markaasaanan waxba dareemaynine waxaa kale zaynulcaabidiin ibni cali ibni abi aalib ninka la yidhaahdo waxaa weeye markii uu zaynulcaabidiin bin xuseen bin cabdi bin abi aalib waxaa la yidhi markii oo mu'adinka uu aadaamo ayuu gariiri jiray oo qarqari jiray maxaa kugu dhacay markii la yidhaahdana wuxuu yidhi salaaddii baa soo dhow ma ogtihin allaha aan is-hortaagayno marka dadkaasoo kale ayaa dad ahaa qad aflaxa almu'minuuna xaqiiqee mu'miniintii way libaaneen aladiina mu'miniintaasoo hum iyagu fii salaatihim salaadooda khaashicuuna khushuuca waxaa weeye ibnu cabbaas wuxuu yidhi khaashicuuna bimacnaa khaa'ifuuna saakinuuna xasilayo oo ilaahay waxaa weye isu dulaynayo weynankiisa iyo cadamadiisa ayaa quluubtooda saydaraynaysa waaladiina kuwii weeye mu'minuunta ah mu'miniintaa hum iyagoo canillaqwi hadalka aan macnaha lahayn mucriduuna ka jeedsado waxuu ku fasiray can ilkadibi waashatmi waalhasali waxaa weeye in la kaftamo iyo been in la sheegay in wax la caayo ama laqwiga waxaa weeye albaatil xataa waxaa soo geli kartaalay shirkigii iyo macaasidii iyo waxaan faa'iido lahayn oo xagga hadalka iyo muxuahay afcaasha aba waaladiina kuwii mu'miniinta hum iyagu lizakaati zakada faaciluuna guto oo amwaashooda hadday zake ka waajibto way bixiyaan fuqarada iyo masaakiinta iyadoo naftoodu ay aada ugu degan tahay waaladiina way kuwii hum iyagaba lifuruujihim farjigooda xaafiduuna ilaaliyo xubinta taranka ee shahwada yay ilaaliyaanoo intii ilaahay uu oggolaa ma ogiye xaaraam iyo meel kale inay wax muxuu ahay biyahooda ku daadiyaan sida azinaa walliwaad wa kashfulcawraati taana iyaguna ma ay oggolo ilaa calaa aswaajihim dumarkoodii ilaahay uu u banneeyey ma ogiye aw maa malakat aymaanuhum ama waxay gacmahooda ay mulkisay kuwaas waxaa weeye way ilaaliyaan fii jamiici alaxwaal ilaa min sawjaatihim haweenkoodii iyo wa imaa'ihim markii addoommada ay jireen almamluukaati oo la iska lahaa fa innahum kuwa hadday xaaskoodii wax u galmoodaan ama kuwii ay iska lahaayeen hayru maluumiina looma qabsanayo faman ibtaqaa qofkii doono waraa'a daalika waxaa intaa wax ka dambeeya oo qofkii uu guursaday ama wakhtigii addoonka uu jiray addoonkaa wixii ka dambeeya qofkii wax ka raadiyo faman dalaba hayra azawjaati waalmamluukaat fa ulaa'ika kuwaa hum iyagu alcaaduuna waa kuwii xadgudbay oo xuduuddii ilaahay bay ka tallaabeen fi lbaqyi waalfasaad fasaad iyay la yimaadeen faman ibtaqaa walaa'a daalika fa ulaa'ika hum alcaaduuna waaladiina kuwii weeye waxaa mu'miniinta liibaanay hum iyagaba liamaanaatihim amaanaadkooda iyo wa cahdihim ballankoodaba raacuuna way ilaaliyaan way u taagan yihiin way ilaalinayaan way wanaajinayaan haddii la aamino ma khayaanaan haddii lala banhaday ballan galaanna ballanka kama baxaan ammaanaadka oo dhan baa soo geli ilaahay wuxuu inagu ammaanay saytay oo qowl ah oo ficila oo ictiqaada oo aynu soo sheegnay alastu birabbikum ay ugu horrayso innaa caradna alaamaanata cala asamaawaati ay ku xigto markaa waxaa soo gelaya haddii insaan wax ku wadeeca ku dhigto ama ammaanaad kale uu kuu dhiibtana way soo gelaysaa marka liammaanaatihim wa cahdihim raacuuna way ilaaliyaan waaladiina kuwii weeye mu'miniinta liibaanay hum iyagu calaa salawaatihim salaadahooda ayay yuxaafiduuna ayay ilaaliyaan oo waxaa weeye wakhtigeedii ayay dhowraan oo wakhtiga kama saaraan hum alwasfigiis waxaa weeye lixaad weeye salaadaadka oo shanta ah wakhtigeeda ayay gutaan kama bixiyaan wakhtigeeda oo sida munaafiqiinta waxaa weeyaan ma aha wakhtigeeda way ilaaliyaan ulaa'ika kuwa hum iyaga alwaarithuuna kuwii dhaxlay weeye alfirdowsa jannada firdows la yidhaahdo ayay dhaxleen oo hum iyaga fiihaa jannada firdowska yay khaaliduuna ayay ku waarayaan jannada firdowsa ayay ku waarayaan hum fiihaa khaaliduun way ku waarayaan marka waa u jeednaa suuraddan ee muxuu ahaayey macaanka badan ee mu'miniinta lagaga sheekaynayo waxaa jirta waxaan ognahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii caaisha la weydiiyey oo layidhi nabiga waxaa ka waran khuluqdiisa waxaa riwaayaadka qaarkooda waxay dhahayaan khuluquhu alqur'aan waxaa nabiga khuluqdiisa iyo noloshiisa iyo dabeecadiisaba qur'aan socdo oo lugaha ku lugaynaya ayuu ahaa waxaa weye riwaayo uu alimaam axmed ibni xambal uu leeyahayna wuxuu odhanayaa caaisha waxay aqriday qad aflaxa almu'minuuna ilaa aayaddan ayay aqriday markaasay tidhi haakadaa kaana khuluqu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay khuluqdiisii sidaasay ahayd ayay tidhi hadda marka waxaan gelaynaa ilaahay awooddiisii iyo koonkan sida uu abuuray oo ay ugu horrayso sida muxuu ahaayey bini aadamkan loo abuuray awoodda ilaahay alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa walaqad xaqiiqe eh khalaqnaa waanu abuurnay al-insaana insaankii min sulaalatin sulaalan ka abuuray oo min tiinin carra ah sulaalada waxaa weeye waa shayga ma haddii inta la haadiyo ama la gurguriyo nadiifta sida waxaa weeye budada tan ugu yaryar taasoo kalaa sulaalo la yidhaahdaa insaankii waxaan ka abuurnay khulaaso ama wax la soo soocay oo la soo maray oo lagala soo baxay dhoobadii oo inta la haadiyey ama la gurguriyey intii ugu nadiifsanayd baa la qooyey oo la cajiimay markaasaa laga abuuray walaqad xaqiiqee khalaqnaa waan abuurnay al-insaana bini aadamkii min sulaalatin mid oo muxuu ahay lasoo lasoo maray oo lasoo doortay oo min tiinin dhooba ah humma markaa bacdigeed yaan jacaltaa waa nebi aadan baa halkaa asalkeenni ayaa laga abuuray humma jacalnaahu insaankii waxaan ka yeelay nudfatan mini baan ka yeelay oo fii qaraarin meel ugu sugnaada makiinin oo aamina oo raximkiibaa ilaahay halkaasuu ku ogaaday fii qaraarin fii waxaa weeye fii mustaqarin mutamakin huwa araximu raximkii hooye weeye halkaas ayaa lagu abuuray fii makaanin makaan buu ilaahay ku abuuray fii qaraarin qaraar makiinin oo aamina humma khalaqnaa waan abuuray annudfata minidyiina calaqatan waxaa weeye xinjir oo sidaa ugu dhegta calaqa waa wax dhegay weeyo oo jidaarka riximka waxaa weye derbigiisa saa ugu malaasantayoo intuuna ilaahay weli soo uruurinin halkaasay ku dhegtay fa khalaqnaa waan abuurnay alcalaqata waxaa weeye xinjirtiina mudqatan in hilib oo la calaalin karo oo kale ayaan ka dhignay fa khalaqnaa waan abuuray almudqata mudqadiina cidaaman lafaan ka abuurnay fa kasownaa waan huwinay alcidaama lafihiina laxman hilib waxaa hilib baan yaanu huwinay humma ansha'naahu markaasaan abuuray khalqan aakhara khalqi hor leh fa tabaaraka allaahu ilaahay baa khayrkiisu batay oo sarreeya allihii axsanulkhaaliqiina inta wax abuurta ugu khayr badnaa marka waad u jeeddaa waxaa weeye aayaddani waa mucjizo oo min mucjisaati alqur'aan ka mida diintan ilaahay siduu u yidhi innaa naxnu nazzalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun qur'aankaa ilaahay uu soo dejiyey oo kun iyo afar boqol soddon iyo toddoba sano maanta la joogo waxaa weeye waxaa adduunka uu horumar gaaray iyo waxaa la kala wado ood arkaysaan hal shay oo cilmi ah oo bini aadamka uu gaaray oo lagu intifaacay iyo aayad qur'aana oo muxkama oo ilaahay uu soo dejiye oo iska hor yimaado waa la waayey marka waxaad garan labada kitaabba ilaahay xaggiisa inuu ka yimid marka aayaddan sida ay khalqiga bini aadamka uga sheekaysay oo in asalkiisii dhooba laga soo abuuray haddana ay ku xigtay isagoo nudfo mini ah haddana ay ku xigtay isagoo calaqoo xinjira xataa kelimatu calaqada marka culimo ayaa ilaahay u soo saaray diintan ilaan kol walba taxaddi wakhtigii oo ay joogeen asxaabta waxaa weeye markii nimankii xujo lagu kari waayey waa lala dagaalamay kadibna markii adduun badan la furayna waxaa weeye dad kale oo falsafo iyo wax la yidhaahdo oo murmayo oo haddana culimaa u soo baxday falsafadii iyo murankii iyo wax walba ka dheereeyo diinta ka celiyey haddana casrigan cusub aan joogno kuwa mar waxaa soo baxay mulxidiina oo ilaahayba inkirayo haddana rag sidoo kale ayaa u soo baxay oo diintan ka dabaalay haddana cilmigan uu bini aadamka gaaray yaa culimo waxay u banbaxeen in ay la yidhaahdo alicjaazu alcilmi fi lqur'aani wasunna inay gaarsiiyaan oo in badan oo nimanka aada u fikira ee alaabadan soo saaray oo culuumta ugu waaweyn ku takhasusay oo orobiya ameerika inay soo rumeeyeen waxaa ka mid a aayaddan waxyaabaha lala yaabay oo iyagu ay ka jaahil ahaayeen alla markuu yidhi alcalaqata mudqatan baan ka dhiganay fa khalaqna almudqata cidaaman mudqadaas oo muxuu ahaay in waxaa la moodaya ay hilib loo ay markii hore mudqa markay in la calaalin karo in haddana hilibkii lasii ballaariya kadibna lafihii la doonay laakiin waxaa cilmi lagu ogaaday ilaahay mudqadii kadib inuu lafihii abuuray markaasaa fa kasowna alcidaama lafihii la abuuray yaa laxman hilib la huwiyey markaasaa waxaa weeye culimmada culimaau alajinna caloosha waxa galo ku takhasusa kuwii ugu waaweynaa oo filibiin iyo meel walba yaa culimmadii markay alijaazu cilmi fi lqur'aan oo meelaha lagu qabtay nadwooyinka iyo muxaadarooyinka ayay in badanoo ka mida sooyay soo hanuuneen humma ansha'naahu insaankii markaasaan haddana soo waxaa weeye humma ansha'naahu khalqan aakhar markuu intaas soo maray yuu ilaahay ruuxdii ku afuufay fa sayarnaahu khalqan aakhara insaan oo fii axsani taqwiimin ah oo muxua aad la yaabayso ayaannu ka dhignayoo insaana markii hore sidii wax jaamid oo kale ayuu ahaa wa naadiqan wa kaana abkama wa samiican waxaa weeye wa kaana asama wuxuu ahaa ku oo aan waxba aan hadlaynin insaan buu ilaahay ka dhigay wuxuu ahaa mid aan yani wuxuu ahaa saara insaanan wa kaana jaamidan mid engeganoo wax uu yahay aan jirin kadibna wuxuu noqday ku hadlayo wuxuuna ahaa ku abkamoon waxba hadlaynin wuxuu noqday mid wax maqlayo kolkii wuxuu ahaa midaan waxba maqlaynin wuxuu noqday ku wax arkayo wuxuu ahaa waxaa weeye aan waxba arkaynin ayuu ahaa ilaahayna xubin walba wuxuu dhigay cajaa'ibtiisii ayuu ku abuuray iyo xigmaddiisii oo cid koobi karto ayna jirin fa tabaaraka allaahu ilaahay baa nasahan axsana alkhaaliqiina inta wax abuurto ilaahiy subxaanahu wa tacaalaa ugu wanaagsan ugu ugu abuur wanaagsan humma markaa ka bacdi innakum bal fiiri sida loo soo gaabinayo noloshiiba bini aadamka isagaa isla weyne humma innakum bacda daalika lamayituuna markii wuu ilmihii wuu dhashay wuu weynaaday waxaa adduunkii buu kala rogay wuu ganacsaday wax buu bartay wuu guursaday cirkuu aaday wax lagu halaagsamoo hubbuu soo saaray cilmika waxaasoo dhan waxaa waa waxaad indhahaaga ku aragto waa la iska soo duuduuba waxaa la yidhi humma innakum idinku bacda daalika lamayituuna waad dhimanaysaan meeshaad rabtaan soo mara cumrigaad rabtaan qaata intaad rabtaan noolaada waxaad rabtaan kasbada humma innakum bacda daalika lamayituuna waad dhimanaysaan humma markaa ka bacdi innakum idinka waxaa weeye humma innakum yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana tubcathuuna waa la idin soo saari waa meesha nimanka gaalada ay diidayaan oo loo soo socdaba waa taa humma innakum idinka yowma alqiyaamati tubcathuuna qubuurta waa la idinka soo bixin waa la idin xisaabi marka allaha intaa sameeyey miyuusan awood u lahayn iduu idin soo saaro taasuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u sheegayaa walaqad xaqiiqee khalaqnaa waan abuuray markii bini aadamkii iyo intuu marxalo soo maray iyo inta muxuu ahay ilaahay uu abuurayo awooddiisa yaan haddana koonkan kale ee weyne kitaabka maftuuxa yaa ilaahay ina tusayaa alle wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee khalaqnaa waan abuuray fowqakum korkiinna sabca daraa'iqa toddoba samaan ku abuuray sabca samaawaatin daraa'iq jidad baa lagu magacaabay maxaa yeelay li'anna bacdaa fowqa bacdin qaarba qaar buu ka sarreeyaa walaqad xaqiiqee khalaqnaa waan abuurnay fowqakum korkiinna sabca daraa'iqa toban samaan ku abuuray wamaa kunnaa ma aanan ahaanin can ilkhalqi haafiliina mana aanan halmaaminoo waan ka warqabnaayo intaan abuuray iskaga ma aanan tegin wamaa kunnaa can ilkhalqi haafiliin wa anzalnaa waxaan soo dejinnay min asamaa'i cirka xaggiisa maa'an biyaan ka soo dejinnay biqadarin inta loo baahan yahaana ku soo dejinnay hadday ka bataana lagu qarqoomi lahaa hadday ka yaraadaanna aan waxna loo soo baxayn oona loo dhiman lahaa wa anzalnaa min asamaa'i maa'an baan soo dejinnay biqadarin ilaahay inuu qadaray buu oo loo baahan yahay ayaannu ku soo dejinnay oo dhulkana fasaahadinaynin oo wax yaroo aan beertid iyo midhaha deeqaynina aan ahayn biqadarin fa askannaahu waannu askwaan dejinnay waxaa weeye biyihiina fil ardi dhulkaan dejinnay oo dhulka ayay galeen wa innaa annagu calaa dahaabin inaan biyahaas la tagno oo dhulka aan idinku kaydina ceelasha aad ka qodanaysaan oo beeraha aad ku waraabsanaysaan ood xoolaha ay idiin cabbayaan ood ku nooshihiin biyaha dhulka la idinku kaydiyey inaan la tagno oo la waayo in asbaxa maa'ukum khawran oo kaleeto weeye wa innaa calaa dahaabin bihi laqaadiruuna awood baannu u leenahay fa ansha'naa waxaannu idinku abuurnay oon idinku amaamudnoon idinku unugnay lakum idinka bihi bilmaa'i jannaatin beero oo min nakhiilin timir ah wa acnaabin cinab ah lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa iyadaa dhexdeeda waxaa idinku sugnaaday fawaakihu fawaakih baa idinku sugnaatay lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa fawaakihu basaatiinta iyo waxaas waxaa idinku sugnaaday beeraha lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa beeraha fawaakihu kuwa lagu faakihaysto kahiiratun oo fara badan wa minhaa iyada yaa ta'kuluuna aad ka cunaysaan wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa'a ilaahay tiibuu ila wa shajaratan geedna waan idinku soo bixinnay fa ansha'naa lakum bihi jannaati min nakhiilin wa acnaabin lakum fiihaa fawaakihu kahiiratun wa minhaa ta'kuluuna wa shajaratanna waan idinku abuurnay waan idinku amaamudnay ama waan idinku unugnay geed weeye takhruju ka baxdo min tuuri saynaa'a tuurusiinu ka baxaa tanbutu biduhni subag bay dhalisaa wa sibqin iyo koosaar lilaakiliina kuwa cuno ay ku koosaartaan waa waxa ay zaytuunka kan la yidhaahdee hadda ay dadkan muxuu ahay shaam shaam joogo oo dhan waxa ugu weyn ee tijaaro iyo wax walba iyo nolol ay ka dhigtaanoo waxaa weeye zaytu zaydka zaytuunka dadku way yaqaanaan way u wada jeedaan marka ilaahay washajaran washajaratan geed buu idiin abuuray takhruju baxayso min tuuri saynaa'a iyo shaam oo dhan bay ka baxdaa taasoo tumbitu dhalinayso biduhni subag iyo wa sibqin koosaar lilaakiliina kuwa wax cunayo wa inna lakum waxaa idiin sugnaaday wa inna lakum idinka waxaa idiin sugnaaday fil ancaami nicmoolayda cibratan wax lagu fiida qaato ayaa idinku sugnaaday wa inna lakum waxaa idiin sugnaaday fil ancaami nicmoolayda la cibratan wax lagu cibro qaato maxaa yeelay nusqiikum waan idin waraabinaynaa mimaa fii butuunihaa caloosheeda waxa ku jiro ayaannu idin waraabinaynaa waa meeshii min beyni farsin wa damin oo la odhanaya weeyaan nusqiikum waan idin waraabinaynaa mimaa fii butuunihaa caloosheeda waxa ku jiro walakum waxaa idiin sugnaaday oo kale fiihaa nicmoolaydaa dhexdeeda waxaa idinku sugnaaday manaaficu manaafic waad fuulaysaan waad qalanaysaan kahiiratun oo badan wa minhaa iyada xaggeeda yaa ta'kuluuna aad ka cunaysaan wa minhaa ta'kuluun waxay nicmoolaydaas yaad ka cunaysaan wa calayhaa nicmoolayda korkeeda iyo wa calaalfulki doonnida ayaa tuxmaluuna ayaa laidinku xambaaraa calayhaa wa calaalfulki tuxmaluuna ayaa laidinku xambaaraa intaa waxaan kaga soo baxnay awooddii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo laga soo bilaabo bini aadamka sida loo abuuray iyo maraaxisha uu soo maray iyo allah subxaanahu wa tacaalaa qiyaamaha inuu soo bixin doono inta la dhinto kadibna inuu toddoba samo uu abuuray iyo dhulna uu abuuray oo biyo uu haddana inoo soo dejiyey oo biyihiina uu inoo keydiyey haddana si gooni ah inuu geed aada loogu intifaaco uu isagana uu abuuray oo zaytuun la yidhaahdo kadibna allah wuxuu noo sheegay nicmoolayda iyo waxaan ku qabno haddana waxaan meeshan ka gelaynaa rusushii ilaahay iyo muxuahay qisooyinkiisi maca qowmihim sida la yaqaanana waxaa weeye abulbashari abulbashariya athaani oo shaykhul ambiyaa'i la yidhaahdo oo nebi nuux ah ayaa laga bilaabay maxaa yeelay nebi nuux waxaa daa'iman looga bilaabayo qolo jidkii ka leexatay oo gaalowday oo ilaahay u shariig yeeshay nabigii loo soo diray kii ugu horreeyey weeye nebi nuux baa marka laga galay halkan walaqad xaqiiqe eh marka qisooyinka qur'aanka waxaan idhi nabiga waa lagu sabirsiin taasi waa mid midda labaad waxaa weeye inay guusha waana loogu bishaarayn isagii inta raacday inay guusha raaci doonto waxaa kaloo loogu goodinayaa gaaladii nabiga ka soo horjeeday in la leeyahay kuwaa la halaagay jidkoodii baad haysaane isjira walaqad xaqiiqee arsalnaa waan dirnay nuuxan nabi nuux baan ilaa qowmihi tolkiisii baan u dirnay ambiyada oo dhan waxay risaaladooda caam ma ahayne khaas bay ahayd oo qoomkoodaa loo diray walaqad arsalnaa waan dirnay nuuxan ilaa nuux ilaa qowmihi baan u diray fa qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ku macbuudo xaq lagu caado oo hayruhu ilaahay aan ahayn malihidine afalaa tattaquuna miyadan ilaahay ka baqaynin saasuu ku yidhi hadal wanaagsan iyo ambiyadu odhan hadal aad u qallafsan oo kibir iyo ku tusayo ayay qoomkuna kala hor imaanayaan saasaa daa'iman marka nabigeenna markuu dhegaysto wuu arkayaa hadduu nimankan aflagaado iyo hadal xun iyo wax walba hadduu ka maqlo qurayshta in ambiyadii ka horreeysayba saasoo kale loo galay fa qaala waxay yidhaahdeen almala'u kuwii waaweynaa ee indhaha buuxinaya madaxda ahaa alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nabi nuux tolkiisa ka mida maa haadaa nuuxani ma aha ilaa basharun waa bini aadam oo mithlukum idinkoo kaleeta ah wuxuu idinla dheeryahay ma jiro malag ma aha kaanir waxaa risaalada waxay diidayaan qof bashar oo bini aadama in malag laga dhigo marka in laga dhigo nabi yay diidayaan fa qaala almala'u kuwii waaweynaa ee madaxda ahaa kuwaa waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nabi nuux qoomkiisii ah maa haadaa nuuxani ma aha ilaa basharun waa bini aadam oo waxaa weeye mithlukum idinkoo kale ah wuxuu nabinimada u sheeganaya muxuu marka hadduu idinkoo kale yahay maxaad idinkuba nabinimo u sheegan weydeen waxay yidhaahdeen yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala calaykum inuu idinka fadil noqdo ayuu doonayaa wuxuu doonayaa madaxnimo wuxuu doonayaa sharaf sidaasuu u sheegtay nebinimada si ay muxuu ahay markaasay litakuunuu lahu atbaacan si aad u raacdaan warka yacni la yaab nimankaasi isay baadi baadi u yihiin maxaa yeelay nebinimada waa basharka waa nebi ilaahay wuu u soo diray marka waxaa la yidhi culimmada waxay yidhaahdeen nebinimadiina bini aadan bay u diidayaan ilaahnimadii iyo rabbinimadii ka weynaydna waxaa dhagax iyo xajar bay u ogol yihiin sidaa ayay yidhaaheen maa haadaa ilaa basharun mithlukum oo muxuu nebinimada u sheeganayaa yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala calaykum korkiina inuu idinka fadli badno ood madax oo marka aada raacdaan way sii wataan weli walow shaaa allaahu ilaahay hadduu doonayo la anzala wuxuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa maa samicnaa ma anan maqal bi haadaa hadalkan oo kale kama anan maqal fii aabbaa'inaa aabbayaashanadii alawwaliina ee horreeyey ilaah keliya caabuda oo qiyaamaa jirto oo ilaahay baa keligii aho waxaasoo dhan annaga aabaaaba ma anan ka maqal aabbayaashano kama anan maqal maa samicnaa bi haadaa fii aabaa'ina alawaliin hadalkan oo kan ah ma ana maqal in huwa isagu ma aha kolkii hore maxay yidhaahdeen yuriidu an yatafadala saasay isu buriyaan hal meel ma qabsanayaan in huwa nuux ma aha ilaa rajulun waa nin bihi ninkaa waxaa ku sugan jinnatun wuu waalan yahay waxoogaa waalli ah ayaa taabatay baa yidhaahdeen jinnatun junuun baa ku sugan ee fatarabbasuu iska korto oo suga bihi isaga xataa xiinin isagaa iska dhiman doono oo waad ka raaxaysan doontaane iska sabroo iska yar suga nabi nuux marka isagaa hadalkii qaatay waana laga quustay ilaahay buu bariyey rabbi qaale wuxuu yidhi rabbi rabbigayow unsurnii iga iiga gargaar bimaa bisababi maa sababtii daraaddii kadabuuni ay ibeeniyeen way ibbeeniyeene ilaahuw iimaankoodina waan ka quustaye ilaahuw iiga gargaaro iyaga halaag beeninta ay beeniyeen daraaddeeda fa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilayhi nuux waxaan u waxyoonnay an isnac sancee alfulka doonidii biacyuninaa indhahayaga ku samee annaga ayaa ku barayna sida aad u sancaynayso oo ku ilaalinayna iyo wa waxyinaa annaga waxyigannaga oon ku tusayno fa idaa jaa'a amrunaa amarkanaga markuu yimaado oo cadaabkii ah oo faara tannuuru tannuurkiina jikadiina uu karo meeshii muufaha lagu dubi jiray ay biyo ka soo burqadaan fasluk geli fiihaa doonida dhexdeeda min kullin mid la arkaba zawjayni laba nooc itnayni oo laba ah wa ahlaka ahalkaagana doonida saar ilaa man aadan saaraynin ma ogiye sabaqa calayhi alqowlu qowlka oo u hormaray oo minhum ahelkaaga ka mid ah waa wiilkiisii kancaan ahaa ee diidanaa inuu badbaado oo ku yidhi yaa bunayarka macana walaa takun maca alkaafiriina oo yidhi sa'aawi ilaa jabali yacsimunii kaasaa loo jeedaa waxaad yeeli ilaa man sabaqa alayhi ilaa man sabaqa miduu u hormaray ma ogiya oo inuu halaagsamayo calayhi korkiisa alqowlu inuu qowlka oo inuu halaagsamayo oo minhum ahalkaaga ka mid ah walaa tukhaatibnii waa sidii maxaa waa la weynaynayaa nabiganoo waxaa laleeyahay marka aan cadaabi doono ha u naxariisanin ha ii ergeynin ha iga dhexmarin kaama yeelayo kumana khilaafi kale hadda ayaa la iska ehbinayaa nabi nuux waxaa leh walaa tukhaatibnii ha ilaha hadlin baa la yidhi waxaa fi ladiina kuwii dalamuu gaaloobay ha igala hadlin buu alla yidhi maxaa yeelay innahum ina iyagu muqraquuna waa la qarqinayaa oo waa la maashaynayaa fa ida istaweyta markaad ku sinaato anta adiga iyo waman macaka dadka kula jiro calalfulki markaad doonida fuushaan waxaad tidhaahdaa faqul waxaad tihi alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh alladii allihii najaana naga badbaadiyey min alqowmi qoomkii addaalimiina ee daalimiinta ahaa oo iyagii qarqiyey annagana la badbaadiyey sidaa ku dheh alxamdu lilaahi aladii najaana min alqowmi aldaalimiin wa qul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigayow markii iyaga la halaago oy biyuhu gudhaan si ilaahay idiin dejiyo wa qul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigayow ansilnii ideji munsalan meel la dego mubaarakan oo barakaysan wa anta adiguna khayrumunziliina kuwa wax dejiyo kan ugu khayr badan ayaad ilaahu tahay inna fii daalika kaa aan soo sheegnayna la aayaatin aayado lagu cibrqaadaa lagu cibro qaato ayaa ku sugan wa in kunnaa waxaan ahaanay la mubtaliina kuwa dadka imtixaamo ayaannu ahaanay buuhi ilaahay haadaa wabillaahi towfiiq darsigii halkaa joogo